alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu alaa muxamadi wala ali muxamed wasalama tasliiman kasiira su-aasha u dambaysay waxay ku saabsan tahay saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam marka la sheegaayo waxa la yhaha radia allaahu canhum hadduu saxaabi qura yahayna radia allaahu canhu dadka kale ma la odhan karaa radia allaahu canhu mise saxaabaday ku gaarto jawaabtu waxay tahay waa duco maadaamay duco tahayna cid kale waa la odhan karaa oo wanaagsan in loogu duceeyo radia allaahu canhu waana dhacdaa culamada qaarkood inay ugu duceeyaan ha yeeshee curfiga shaa'ica baa wuxuu yahay inay saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ay ku gaar yeelaan laakiin maaha inay xaaraan tahay dadka kale in loo isticmaalo inay markaa tahay maaha marmar in loo isticmaalona xataa karaahiye maaha dadka kale loo isticmaalo ee marka waxaa muslimiinta ama culammada ah in radia allaahu canhu la yidhaahdo shakhsi markaa ka mida wax markaa dhibi kuma sugna laakiin curfiga shaa'ica ah sida marka waxa weeye laga caado yeelanaayo waa in markaysa markaa yacni saxaabada gaar ahaan loogu duceeyaa maadaama la moodi karo haddii marka waxa weye a'immadii qaarkood oo kale loogu duceeyo dadka qaar u qaadan karaan ama saxaabo ama saasoo kale ay u qaadan karaan ama ay la fadli yihiin oo kale loo qaadan karo oo waxyaala noocaasoo kale ay ka iman karaan waayahay su-aal baa waxay ku saabsanayd su-aashii ugu horraysay nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu geeriyooday wejiga nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu marada ka qaaday oo uu xaqiiqsaday inuu dhintay ee abuubakar xaqiiqsaday nebigu inuu geeriyooday waa uu dhunkaday ma laga deliishan karaa dadka kale in la dhunkan karo jawaabtu waxay tahay haa habeenkiina kolley waa sheegnay oo way dhici kartaa meydkii in la dhunkado oo ruuxu waalidkiis dhunkado ama markaysaga caalimkii dhintay marka uu dhunkado ama markaysaga qof kale oo markaa diin ahaan salaax iyo lagu yaqaan yacni markaa inuu dhunkado aan adduunye ahaan loo dhunkanayna waxa loo dhunkanaya ay tahay marka wanaaggiisa daraaddeed ama waalidnimadiisa ama cilmigiisa iyo cibaadadiisa waxa loo dhunkanayo ay tahay tan noocaasi marka wax dhibi kuma sugnaa waana marka waxa weeye arrin markaa saa'iqoo bannaan weeye wa kadaalika dumarkiina dumarka waa dhunkan karaan oo hooyadeed ama markaa way dhunkan kartaa cid markaysa marka waxaan yacni marka kale oo qadar markaa mudan oo cibaado ama cilmi ama markaysaga markaa ixsaan iyo wanaag ku sheegan waa markaa dhunkan karaan yacni markaa dhunkashadaasi markaa waa dhici kartaa oo rag iyo dumar mid walba qolo waliba nooceeda waa markaa dhunkan kartaa waa suurtoobi kartaa in markaa ay dhunkadaan dhibina markaa kuma sugna laakiin markaa ninkii de gabadh ajnabiyada ma dhunkan karo yacni laakiin hooyadiioo kale dee hadduu dhunkado markaysa markay dhimato dabadeed uu madaxa ka dhunkado wax dhibi kuma sugna laa xaraja fii daalik haakada waa yahay su-aal kale waxay ku saabsan tahay baajuuri wuxuu sheegay cali iyo zubayr waxay uga dibdhaceen baycada inay markaa tahay in markii hore aan lagala tashan kollay xasriga arrinkaa lagu xasrinaayo nadar baa ku sugnaanaya calina kollay sababo kalena waa jireen oo iyadoo markaa taladii kollay yacni markaa baycadii markaa la sameeyey iyagaan joogin wax inay ka gansadeen oo calina gaar ahaan uga gansaday waa jirtay shay labaadna waa jirayoo dee faatime iyo abuubakar baa iskhilaafay oo miiraaskii ama arrinkii ku saabsanaa dhaxalka axaadiistiisa waa geli doonnaa insha allah waa inoo soo socotaayoo baabka soo socda weeyaane arrinkaasay isku khilaafeen faatime may ogeyn nebiga calayhi salaatu wasalaam inaan la dhaxlaynin war ay hore u maqashayna ma ahay waxay islahayd sida markaa dadka kale dhintay qaraabadoodu ay u dhaxlayso ama ubadkood iyo dumarkoodu ay u dhaxlayaan ayaa nebigana loo dhaxlayaa xadiiska markaa arrinkaa diidayna hore umay maqal iyadoo dhaxalkeedii doonaysa ayay u tagtay abibakar oo ay tidhi markaa dhaxalkii aabbahay isii dabeedna wuxuu ku idhi nebiga calayhi salaatu wasalaam lama dhaxlo oo adiga haddaad dhimato yaa ku dhaxlaya dee ubadkaygii ehelkayga idhaxlaya haddaan abuubakar ahay oo anigu haddaa aabbahay maxaan u dhexli waaye waxaad u dhexli weyday nebigaa yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa nuurasu nalama dhaxlo haddaannu nebiyada nahay wixii aannu ka tagnaa waa sadaqad arrinkaas kumay qancin oo xadiiskaasi inuu nebiga ka sugan yahay miday markaa ku qanacday oo ay saddiqday ma aha abubakar markaa waa u cadhootay cadhada caynkaasaa jirtay lix bilood bay nebiga calayhi salaatu wasalaam ka geeri dambaysay wax heshiisa oo dhex maray abubakar iyo faatime ma jirin waxaana dhici kartaa cali inuu is yidhi haddaad markaa baycada la gasho abubakar dee waxa weeye faatime lafteeda waa isku dhacaysaan isaguna sibuu wax u gansanayey marka waxa weeye tan noocaasaa isku biirtay markay faatime geeriyootay dabadeed ayuu cali u tegey abubakar u tegey oo uu la ballamay gaarnimo ula ballamay cumar wuxuu ku yidhi maya keligaa yaanu kula ballamine aan kula joogno maya buu yidhi sida uu doonayaan uu yeelaya wuxuu ka baqay markaysa markaa hadal dhiifle in lagu yidhaahdo oo meesha atafaraaru ka sii yimaado ayuu ka taxadiray gaarkiibuu ula kulmay cudurdaarkiibuu u cudurdaartay iyo sidii ay wax u dhaceen iyo inaanu xumayn iyo wax la mida uga jeedin yacnii isaguna waxa weeye waa ka soo noqday arrinkii marka waxa weeye waa ka soo laabtay baycadiina waa siiye waa la baayactamay sida ay ku dhacday sidaas weeye marka xasriga arrinka lagu xasrinayo la odhanayo sababtaasoo keliya keensatay waxa ku sugan kolay nadar su-aal kale waxay ku saabsan tahay shuraaxda qaar waxay qorayaan in malakulmowdku nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed ka idan dalbay ow isaguna u idmay inuu nafta ka qabto inuu ka idan dalbay warka noocaasi ma saxiix ba jawaabtu waxay tahay nebiyada calayhim assalaam wa calaa nabiyina calayhi asalaatu wassalaam waa dhacdaa in la dooransiiyo geerida iyo noloshaba waana dhacdaa in la ogeysiiyo wakhtiga geeridooda waxaa soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam ee nolosha iyo geerida la dooransiiyey dabeedna markaa waxa weeye markii markaa la dooransiiyey oo aakhiro doortay inna cabdan min cibaadi illaahi khayarahu allaahu bayna addunya wa bayna maa cinda allah fakhtaara maa cinda allah maalin buu nebigu khudbadeeyo wuxuu yidhi addoon addoommada ilaahay ka mida ayuu ilaahay dooransiiyey nolosha adduunyo iyo aakhiro waxa ilaahay agtiisa ahaaday ayuu dooransiiyey dabeedna wuxuu doortay waxa ilaahay agtiisa ahaaday sidaa markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam abuubakar baa ooyey dabeedna wuxuu yidhi markaa nafdiika biaabaa'ina wa ummahaatina waxaannu kugu furanaynaa aabbayaasha iyo hooyooyinkayo saxaabadii kale waxay islahaayeen muxuu la ooyayaa abubakar ila nebigu wuxuu ka warramay addoon addoommada ilaahay ka mida oo ilaahay doorransiiyey adduunyada iyo kala doorransiiyey waxa ilaahay agtiisa ahaaday abubakar markiiba wuxuu fahmay addoonka ilaahay doorransiiyey inuu yahay nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam saasuu markiiba gartay yacnii nebiga calayhi salaatu wasalaam lamaanaanta uu ku lamaanaaye wehelinaayey ee suxbada dheer uu la saaxiibka ahaa xataa wax kale iska daaye hadallada maldahan muraaddada uga jeedo ayuu u aqoon badnaa oo u garasho badnaa markiiba wuxuu fahmay in nebigu addoonkuu sheegayaa uu yahay isaga inuu yahay saasuu markaa gartay markaasuu calaa rislika yaa abaabakar deganaanshahaaga ku sugnow markaasuu inna amanna annaasi calay dadka waxaa igu gallad badan bimaalihi wa nafsihi abubakrin hadalkaa wuxuu u sheegayaa manqabadaa uu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam si murugadu uga ba'do oo qofku markuu murugoonaayo haddii war farxadle loo sheego murugadu waa ka ba'aysaa marka waxa weeye si murugadu uga khafiifto uga ba'do ayuu marka arrinkaa u sheegay manqabada markaysaga u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka nebiga in la dooransiiyey yacni adduunyada iyo bayna maa cinda allah bayna addunya wa bayna maa cinda allah waa jirtaa nebiyadana waa loo sheegaa goortay dhimanayaan waa loo sheegaa waa tii marka waxa weeye nebi aadam cimrigiisa waa loo sheegay kun sanuu ahaa markay hadhsanayd afartan sana hadhsanayd kunkii baa malakulmowtku u yimi sida axaadiista sunanku ay ku timi markaasuu yihi cimrigaygii waxaa hadhay afartan sana hadhay markaasuu yihi maya waa adiga siiyey inankaagii daawuud waa adiga igu deeqay nebi aadam waxaa loo bandhigay tafiirtiisaa loo bandhigay dabeedna wuxuu arkay daawuud ayuu arkay oo nuur markaa leh markaasuu dabeedna markaa cajabiyey markaasuu muxuu ahaa markaasaa lii waa inan ka mida durriyaddaada iyo tafiirtaada oo daawuud la yidhaahdo weeye cimrigiisu waa imisuu yidhi waa lixdan baa lagu yidhi kayga afartan ugaga dar buu yidhi afartan kayga uga siyaadiya inta aniga afartan iga goysaan isaga ugu dara nebi aadam markii arrinkaa loo sheegay wuu ilaawey waa ka xadiiska tirmidigu markaa sheegaya nasiya aadamu fa nasiya durriyatuh wa jaxada aadamu fa jaxadat durriyatuh culamada qaarna waa saxiixiyeen nebi muuse calayhi salaam waa kii malakulmowdku u yimi malakulmowdku markuu u yimi dabeedna uu ku yidhi nafta ma kaa qabtaa dabeedna markaa muuse dhirbaaxu qaadayoo malaggiibuu markaa waxa weeye il ka soo tuuray sida xadiiska saxiixa ku soo arooray malaggiibaa wuxuu ku noqday ilaahay buu ku noqdo wuxuu yidhi waxaad ii dirtay addoon aan geeri doonayn suuraddii malagnimo uguma imane suurad bashar buu ugu yimi nin suuraddii buu ugu yimi maadaamuu suurad bashar ugu yimi inuu malakulmowdkii yahay umuu qabin dee ninku gardarroonayo oo lee nafta ma kaa qabtaa ma ku dilaa buu u qaatay dabeedna dee iska celi buu is yidhi saasuu dhirbaaxada ugu dhuftay xadiisku saxiixuu ku sugan yahay waa fi saxiix markaasaa waxa weeye la yidhi markaa hadduu nolosha doonaayo dibi gacanta ha saaro in alla inta gacantiisu gaadho tin kastaba sannad ah loogu kordhiyo gacantaasi timaha markaysagaa dibiga inta ay ka taabatay tin kastaba ha loo xisaabiyo sannad sidii baa loo sheegay kadib maxaa ka dambeeya buuli kadib geeri baa ka dambaysa bari wuxuu yidhi dee geeri haddaan la gafaynoo kollayba geeri ay jirayso hadal macnihiisu saa u dhacaayo dee iminkaba wad marka khulaasada waxaynu ujeednaa calaa kulli xaal nebiyada in loo sheego wakhtigay dhimanayaan iyo in marka waxa weeye takhyiir lagu sameeyaba way dhacdaa intaan ka ogahay intaas weeye su-aal kale miyaa jirta aye maxay ahayd su-aasheeda haa wuxuu yidhi sakaraatulmowdka waxaynu soo aragnay axaadiista qaarkood oo tilmaamaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam nooc shidda'a kollay sakaraadka ay ku sugnayd sakaraadkiis laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat inuu biyaha marka waxa weeye gacanta gelinaayo markaa wejigiisa markaa marinaayey oo maadaama markaa xumaddu ay tahay min fayxi jahannam alxumma min fayxi jahannam faabriduuha bilmaa xadiiskii saxiixu waa kii ku soo arooray saasuu samaynaayey nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waxa weye nooc shiddii waa jirta marka qur'aanka waxaa laynoogu sheegay gaalada in lagu dhibaayo marka nafta laga saarayo muuminiintana in loo sahlaayo marka siday isu waafaqaysa jawaabteedu waxay tahay marka laynoo sheegaayo in loo sahlayo mu'miniinta loo sahlaayo ama ahluliimaanka loo sahlaayo gaaladana lagu dhibaayo yacni shiddada iyo marka waxaa suhuulada mid waliba waa arrin nisbi ah oo dee sidii sahlanayd marka loo eego cid ka sahlan waxay noqonaysaa nooc shidda ah marka loo eego cid ka adagna waxay noqonaysaa nooc suhuulo ah marka suhuulada iyo marka waxa weeye adayga mid walba waa arrin marka nisbiya waa midda koowaad waa midda labaade fudaydinta iyadoo la fudaydiyey isla taasay noqonaysaaye ayaa haddana waxa dhici karta nooc shiddi inay ku jirto waxaa kaloo jirta nebiga calayhi salaatu wasalaam sidan waxa weeye looga qabtay nafta looga qabtay iyo sakaraadkan uu la kulmay waxaa ku sugan in darajaadkiisa lagu kor yeelaayo oo darajaadkiisa sare loogu qaadayo gaalada marka lagu adkaynaayo waxaa looga jeedaa tacdiib lagu dhibaayo laakiin cidda ahluliimaana hadday dhacdo in lagu dhibo hadday dembi leeyihiin dembi daadin bay u noqonaysaa haddaynay dembi lahaynna rifcatu darajaat bay u noqonaysaa marka iyadoo yacni markaa nooc shiddi ay jirto ayaa haddana siday u jirtaa ay kala duwan tahay xagga adayg iyo marka waxa weeye fudaydka iyo xagga marka waxa loo loogu adkeeyey cid qolana waxaa loogu adkaynayaa tacdiib lagu cadaabayaa loogu adkaynayaa qolana waxaa markaa loogu adkeeyaa si dembiyadii looga sii daadiyo ama haddaynay dembiye lahaynna darajaadkooda lagu sii kor yeelo oo lagu sarraysiiyo si ay maqaamo sare markaa u gaadhaan si ay maqaamo sare ay u gaadhaan markaa nabigana calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd darajaadkiisa in lagu korraysiinaayo lagu kor yeelaayo ayay ahayd waxaa kaloo ku sugan dadku inay ku cibro qaataan lafteedu waa ku sugan tahay oo waxa weeye markaa yacni xaalaadka dambeeye sakaraadka iyo markaysaga ay u diyaargaroobaan yacni haddii waxa weeye markaa dhibaata ay ku timaaddo oo sakaraadkii dhibaata ay ku dhacdo inuu ruuxu mucadab yahay si aan loogu qaadan ay dhici karto qof aan la cadaabaynin in nooc shiddaa uu kula kulmo sakaraadkii oo nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii si sahlan looga qaban lahaayo dadkii markaysaga markaa saalixiinta ahaa ee saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam ahaa si sahlan looga qaban lahaa waxaa dhici kari lahayd dadka qaar inayis odhan lahaayeen qof kastoo nooc shidda ah kula kulmay sakaraadkiiba khaatimadiisa ama xun ama markaysaga markaa meel xun buu gelayaan taa qudheeda waxaa ku jirta nooc tacliim ah baa ku jirta oo la baraayo yacni ciddii markaa nooc shidda ah kula kulantaa sakaraadka laftiisa inayn macnaheedu ahayn inuu ama khaatimo xumaystay ama meel xun gelaayo ama ahlu naar yahay ama wax la mida si aan loogu qaadan yacni xikamkaa iyo qaar la mida ayaa ku sugan wallaahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay xadiiskan markaa tilmaamaya xadiiskaynu xalay soo marray oo markii abubakar la weydiiyey sidee baa nebiga calayhi salaatu wasalaam loogu tukanayaa qaala yadkhulu qawmun fayukabbiruuna wayusalluuna wayadcuun uma yakhrujuun uma yadkhulu qawmun fayukabbiruuna wayusalluuna wayadcuuna uma yakhrujuun su-aashu markaa waxay odhanaysaa haddii lagu fasiro salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu sallinaayo bal ka warrama ma ansaxaysaa jawaabtu waxay noqonaysaa maya salliga nebiga laguma fasiraayo salaatuljanaasaha waa ku jirtaa salli nebi laakiin salaadda nebiga lagu tukanaayey ma ahayn salligii nebige wuxuu ahaa salaatuljanaasay ahayd takbiirta la takbiiranayo waa takbiiraadkii janaasada loo takbiiranayo salaatuljanaasa salaadduna waa salaatuljanaasa ducadu waa ducooyinkii lagula imanaayo salaaduna laabudda laha min qiraa'a salaadi qiraa'a la'aan asixi mayso laa salaata ilaa biummi alqur'aan marka takbiirtii iyo salaaddii inay salaad tahay takbiirtii in la xidhanaayo oo takbiirihii lala imanaayo lagu tukanaayo loo ducaynaayo ilaa ducooyin baa lala imanayaa oo takbiirta saddexaad iyo takbiirta afraad waa la ducaynaya marka waxa waye salaatuljanaase ah axaadiis baynay ku soo aroortay mutacadid oo kala duwan culammada qaarkoodna qaar ka mida ayba saxiixinayaan ayaa ku soo aroortay in nebiga calayhi salaatu wasalaam salaatuuljanaaza lagu tukado laakiin sida loogu tukadaa waxay ahayd si markaa afraad ah aan qofna qof ku xidhan sida ibnu cabdilbarba uu ku soo naqliyey ijmaaca wa salaatu nnaasi calayhi afdaadan mujtamacun calayhi cinda ahli sunani wa jamacati ahli naqli laa yakhtalifuuna fiih in markaa dadku midhmidh ugu tukanayeenna oo markii hore raggu ku tukadeen yacnii ragga iyo dumarka iyo carruurta mid walba markaysaga inaanu mid ku xidhan ee mid waliba gaarkiisa ugu tukaday saddex xadiisoo kala duwan baa ku yimi wuxuu sheekh albaani ku tafsiiliyaa kitaabkiisa axkaamu aljanaa'is axaadiistaana wuxuu tilmaamay inay markaa waxaa isquweynayso laakiin kuwaa wili waa isquweynaysaa bacdu ahlicilmi duruqda qaarkood waaba saxiixinayaan waxaa laga yaabaa cidda tidhi waa salli nabiga lagu sallinaayo xadiiska uu sharaxa ku qoray ee shuraaxda qaarkood ay sharaxa ku qoreen ee xaakim iyo basaar soo wariyeen taas inay cuskadeen baa laga yaabaa xadiiskaasaana sheegaya suma adkhuluu calaya fawjan bacda fawjin fasalluu calaya wasallimuu tasliima oo daahirkiisu salli iyo salaam ayuu tilmaamayaa inkastuu sida kaleba u fasirmi kari lahaa oo salaadda lafteeda salaam baa lagaga baxaa laakiin xadiiskaa waxaynu sheegnay inay culammadu yidhaahdeen waa mawduuc waa been abuur saas aawadeed baa dahabi uu yidhi markaysaga waa mawduuc oo marka uu yidhi xadiiskaasi waa xadiis mawduuca wa kadalika albaani waxau yidhi waa mawduuc daciifada ayaanu ku keenay cilladana waa caddeeyey oo nin markaa kadib lagu ganay ayaa sanadkiisa ku jira waxaa kaloo ku jira mid matruuka ku jira haakada wa baayacahu nnaasu baycatan xasanatan jamiila su-aal baa waxay ku saabsanayd baycada in gacanta la fidiyo ma laga qaadanaya suma basada yadahu fabaayacahu wa baayacahu nnaasu baycatan xasanatan jamiila baycada horta halkan lagu sheegaya waxay ku saabsan tahay waa baycadii khaliifada ama ninka muslimiinta madaxda u noqonaya baycadii lala baayactamay baycadaasina waa maxay waa cahdun cala ataaca waa ballan taaca lagula ballamaayo marka baycada marka la samaynaayo gacanta markaa labada gacmood in laysu dhiibo oo marka waxa weeye ninka baycada la siinayo sidii yacni markaa layskacan qaado saasoo kale waxa weeye waa sunna nebiguna waa samayn jiray calayhi salaatu wasalaam marka cidda lala baayactamayo gacanqaadku waa yimaadaa waxaa laga reebayaa un gacanqaadkaas dumarka oo nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu dumarka la baayactamaayey wuxuu kula baayactamay uuna hadal bay ahayd halkaa uu kala hadlay oo uu kula ballamay yacni sidaa iyo sidaa iyo sidaa inay yeelaan sidaa iyo sidaana ayna yeelin yacni laakiin ma gacan qaadino musaafaxa kuma samayn waa garta nebigu calayhi salaatu wasalaam kollay dadka kale lama mid ahaa bariirna waxay ahayd mawlaatu caaisha ayay ahayd shaksiga kale markaysa markaa la socday ma nin buu ahaa mise iyaduna addoon bay ahayd mawlaatun lilnabiy sala allahu aleyh wasalam labada siyoodba waa loo soo weriyey hadduu shakhsiga kale nin ahaa sida riwaayadani ay sheegayso laa ishkaal hadday markaa ahayd addoon ama mawlaatun lilrasuuli sala allahu aleyh wasalam iyadana laa ishkaal calaa kulli xaal riwaayadani haddii ay noqoto markaa mid dee sugan ila kalaam baa ku yaro jiree waxay noqonaysaa in la yidhaahdo nebiga calayhi salaatu wasalaam khusuusiyaad gaar uu leeyihi dee xadiiskii ummu xaraam laftiisaba waa garanaysaan ee ku sugnaa saxiixa bukhaariga ummu xaraam nebiga calayhi salaatu wasalaam way u feedhi jirtay gurigeedana wakhtiyada qaarkood waa markaa waa jiifsan jira oo waa ku qaylulaysan jiray bacdi baa yidhi maxram bay u ahayd maxramnimadaas lama caddayn oo lama sugin oo cid markaa waxa weeye maxramnimo yacni markaa yacni sugan lama hayo calaa kulli xaal qadiyadda khusuusiyada ku saabsan bay uga dhowaansho badan tahay hadday maxramnimada sugnaato fa biha wa nicmat hadday sugnaan weydo siday culammada qaarkood u badiyeen waxay noqonaysaa markaana waxa weeye in la yidhaahdo waxaa lagu xambaarayaa khusuusiya lirasuuli sala allahu alayh wasalam baa lagu xambaaraya fa kana maada caaba qawmun kana maada layta shicrii lima haada waida caabuhu jahlan duna cilmin kana maada alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaynu ku jiray baabkii ku saabsanaa wafaatu nabiy sala allahu aleyh wasalam xadiiska saddex boqol sagaashan iyo toddoba qaala alimaamu tirmidiyu xadasanaa nasr bnu caliyin qaala xadasanaa cabdullahi bnu zubayr shaykhun baahiliyun qadiimun basriyun qaala xadasanaa haabit lbunaaniyu can anas bni malikin qaala lama wajada rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam min karbi lmowti ma wajada qaalat faatimatu radia allahu tacala canha waa karbaah faqala anabiyu sala allahu aleyh wasalam laa karba cala abiiki bacda alyowm inahu qad xadara min abiiki maa laysa bitaarikin minhu axadan almuwaafaatu yowma alqiyaama nusakha qaar waxay idiin qorayaan limuwaafaati yowmi alqiyaama nasr bnu caliyin waa nasr bnu caliy aljahdami horaad u soo aragtay marar badan cabdullaahi bnu zubayr waa cabdullaahi bnu zubayr ibnu macbad albaahili waa nin jahaala ayaa ku sugan shaykhun baahiliyun qadiimun basriyun ibnu xajar wuxuu yidhaha maqbuul weeyaan buu yidhaahdaa maqbuulkana wuxuu uga jeedaa jahaala ku jirta cadaaladdiisa baatinadii ma sugna tirmidi baa shamaa'ilka ugu wariyey jaamica waxba uguma warin ibnu maajahna sunankiisu wax ugu wariyey saabit albunaani ayuu ka warinayaa waa macruuf horena waad u soo martay waa raawiyadii anas aad wax uga warin jiray xadiiska sanadkiisa waxaa ku sugan dacfa ku jira sanadkiisa dacfa ayaa ku sugan dacfigaasina waa sheikha baahiliga ah cabdullaahi ibnu zubayr weeyi laakiin mutaabaca ayuu haystaa oo cid kale ayaa ku raacday mubaarak ibnu fadaala ayaa isaguna markaa ka wariyey markaa waxa weeye oo ku mutaabiceeyey waxaa kaloo mutaabaceeyey xamaad ayaa isaguna inta hore xadiiska ku mutaabaceeyey markaa sidaas aawadeed xadiisku wuxuu noqonayaa yacni markaa saxiixun ligayrihi buu noqonaya bukhaari inta hore ayuu markaa la gaar noqday inta dambe inahu qad xadara min abiiki maa laysa bitaarikin minhu axada qadarkaa dambe bukhaari ma soo werin can anas ibni malikin qaal anas ibni maalik waxau yidhi lama wajada markuu helay rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay min karbi lmowti kurbadii ama dhibaatadii geerida markuu helay maa wajada wuxuu helay oo kurbo geeriyeed ah iyo shiddadii sakaraadka ah wuxuu helay markuu helay waa la ijmaaliyey qaalat faatimatu radia allahu tacaala canha faatima waxay tidhi waa karbaah alla dhibaatooy ya yacni kurbada markaysagaa sakaraadka ayay sheegaysaa oo ay markaa waxa weeye taasay markaa waxa weeye xanuunka iyo markaa sakaraadka uu ku sugan yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa markaa waxa weeye taas iyaduna ka xanuunsanaysaa ka murugoonaysa fa qaala anabiyu sala allahu alayh wasalam markaasaa nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo sabir siinaya tasliya ahaan buu odhanayaa laa karba calaa abiiki bacda alyowm dhibaata ma jirto aabbaha korkiisa wax dhibaatoo dambe korkiisa may ahaanin maanta dabadeed yacnii maantaa dhibaato ugu dambaysa yaa laa karba calaa abiiki bacda alyowm dhibaata aabbaha korkii may ahaan maanta dabadeed yacni maantaa dhibaato ugu dambaysa markaasuu wuxuu yidhi innahu qad xadara innahu shaan iyo qad xadara xaqiiqee waxa markaa yimi qad xadara min abiiki aabbaha waxaa ku soo xaadiray u yimi maa shay baa u yimi ama maa kii baa u yimi laysa bitaarikin minhu axadan aan qofnaba ka tegaynin qofnaba dhaafaynin waa geeridii kii aan qofnaba ka tegaynin oo qofnaba aan dhaafayn baa u yimi oo geerida ah iyo wixii ka soo horreeyey almuwaafaatu yowma alqiyaama almuwaafaatu la kulanku yowma alqiyaamah waxay ahaanaysaa xasileysaa maalinta qiyaame maalinta qiyaame ahaanaysa marka taasi waxa weeye waa in la yidhaahdo yacni kaannahu in la fasiraayo maa laysa bitaariki minhu axadan marka culamada qaarkood waxay maraan in la yidhaahdo almuwaafaatu ama cadfu bayaan ama beddel bay u noqonaysaa maada haddii laga beddelo waxay noqonaysaa inahu qad xadara min abiiki aabbaha waxaa ku soo xaadiroo ku yimi maa laysa bitaariki minhu axadan yacni shay aan ama kii aan qofnaba ka tegayn oo qofnaba dhaafayn waxa u yimi ka beddelo almuwaafaatu yowma alqiyaama yacni kulankii maalinta qiyaame lala kulmaayey ila geeridu sabab waxay u tahay markaysa markaa in aakhiro yacni loo arooro aakhiro la qabtee taasay markaa sabab u tahay taas ayay sabab u tahay cadfu bayaan haddii la yidhahdana waxay noqonaysaa in la yidhaahdo maa laysa bitaariki minhu axadan kii aan mid yacni qofnaba ka tegayn baa u yimi oo almuwaafaatu ah kulan ah yowma alqiyaamati maalinta qiyaama lala kulmaayo bukhaari wuxuu ka soo wariyey isagoo sulaymaan ibnu xarbi ka warinaayo sulaymaanna xamaad ka warinayo xamaadna saabit ka warinaya saabitna anas ka warinaayo qaal lamaa saqula annabiyu sala allahu aleyh wasalam jacala yataghashaah faqaalat faatimatu calayha asalaam waa karba abaah faqaala laha laysa calaa abiiki karbun bacda alyowm xamaad intaasuu markaa waxaa ku waafaqay qadarka dambe ma soo wariye falamaa maata qaalat yaa abataah ajaaba rabban dacaah yaa abataah jannat lfirdowsi ma'waah yaa abataah ilaa jibriila nancaah falamaa dufina qaalat faatimatu calayha asalaam yaa anasu ataabat anfusukum an taxsuu calaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam aturaab laakiin riwaayada kale aynu sheegnay mubaarak ibnu fadaala xadiiskao dhammaystiran ku mutaabaceeyey imaam axmed baana soo wariyey bacdina waa taxsiiniyeen calaa kulli xaal xadiisku waa qawi xadiiskan waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sakaraadkii shiddo iyo kurbo kala kulmay walow kurbo nisbiya ha ahaato oo ha laga darnaado laakiin nooc kurba ah iyo shiddaa inuu kala kulmay ayaa xadiiska laga qaadanaya taana waxaa ku sugan cibra ayaa ku sugan iyo in lagu cibro qaato iyo in kurbada markaa sakaraadka lagu sabro iyo in ruuxii marka waxa weeye markaa nooc kurbaa la kulma sakaraadkii inaan lays odhan waxa weeye xumaan buu ama sameeyey ama marka waxa weeye markaa dembi baa laga jarayaa ama markaysaa waa khaatimo xumaystay ama meel xun buu gelaya iyo wax la mida aan lagu malayn waxaa kaloo laga qaadanayaa in sakaraadka lagu sabro ayaa laga qaadanaya waxaa kale oo ku sugan in waxa weeye markaa haddii dembi ruuxuu leeyahayna dee sakaraadkii dembiga waa lagaga daadinayaa haddaanu dembi markaa lahaynna darajaadkiisaa lagu koryeelayaa darajaadkiisaa lagu koryeelaya dadka qaarkood waxay yidhaahdaan caamada qaarkood markay arkaan qof marka xanuunsanayo aad markaysa markaa u dhibaataysan ayaa waxay yidhahdaan sidan geerida u dhaanta geerida ayaa u dhaantay yidhahdaan noocaasa in la yidhaahdo arrin saxa maaha yacnii qofka marka waxaa muslimka ah daqiiqad kastuu noolaado dee khayr buu kororhsan karaa darajaad buu kororhsan karaa ya qofku hadduu dhintana yacni waxa weeye ilbidhiqsi celiya laga yeeli maayo ilbidhiqsi celiya lagama yeelaayo bal hadduu laa ilaaha ila allahu yidhaahdo ama subxaana allah yidhaahdo ama alxamdu lilah yidhaahdo ama allahu akbar yidhaahdo intee daraje uu ku heli karaa weliba wakhtiga noocaasa markaysaga odrhodka uu dikriga noocaasa yidhaahdaa wax weyn buu ku helayaa wax weyn ayuu ku helayaa man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna ka hadalkiisa ugu dambeeya ay noqoto laa ilaaha ila allah jannada ayuu gelayaa baa nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam saasuu yidhi marka waxa weeye yacnii xanuunka darane uu ku sugan yahay qofku waxa weeye dembi baa lagaga daadinayaa ama hadduu ku sabrana darajaad buu ku kororsanaya darajaad ayuu ku kororsanaya gees waa mukafira lidunuub geesna waxa weeye waa rifcatu darajaat baa lagu heli karaa marka waxa weeye in lagu sabro oo lagu adkaysto weeye yacni waxa weeye qofkuna noloshii waa inaanu markaa karaahiyaysan oan is odhan maadlimatid aanu is odhan ee waa inuu marka waxa weeye fursadda ka faa'iidaystaa wuxuu ka faa'iidaysan karaayo waana inaan la odhan waxa weeye markaa waxaweye geerida u dhaanta waayo yacni isagoo iska sakaraadaya ayaa derajooyin sare uu ku gaadhi karaa yacni waxa weeye sakaraadka iyo dhibaatada iyo xanuunka iyo shiddada uu ku sugan yahay ama marka waxa weeye khayraad badan uu shaqaysan karaa oo waxa weeye wax uu toobad keeni karaa caqligiisu intuu baaqi yahay oo garashadiisi ay baaqi tahay oo naftu dhuunta aynay soo gaadhin albaabkii toobaddu waa u furan tahay yaa ina allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yuqarqir intaan naftu dhuunta soo gaadhin yaa yacni dhuunta intayna iman yacni waxa weye toobaddu waa u furanta waa toobad keeni karaa xumaanihii buu ka toobad keeni karaa yaa khayraad buu shaqaysan karaa marka sidaas aawadeed waa in markaa lagu sabro yacni dhibta xanuunka iyo shiddada uu leeyahay iyo sakaraadka shiddada ay leedahay waa in lagu sabraa waana in la ogaadaa hadduu markaysaga qofku sabro inuu darajaad sare ku gaadhi karo xadiiska saddex boqol sagaashan iyo sideed qaala imaamu tirmidiyu xadasanaa abulkhadaab ziyaad bnu yaxya albasriy wa nasr bnu caliyin qaala xadasanaa cabdurabbih ibnu baariqin alxanafiyu qaala samictu jaddii abaa ummi simaaka bna alwaliid yuxadisu anahu samica bna cabbaasin radia allahu tacala canhuma yuxadisu anahu samica rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul man kana lahu farataani min ummatii adkhalahu allahu bihima aljanna alxadiisa abulkhadaab ziyaad ibnu yaxya albasri waynu soo maray waxaanu ka mid ahaa sagaalkii shiikh ay wadaagayeen asxaabu lkutubi sitta isagiiyo nasr bnu caliyin labaduba marka laba nin oo mashaayikhdii asxaabu lkutubi sitta ka mida sagaalkii shiikh ay wadaagayeen laba nin oo ka mida laba shiikh oo ka mida laba imaam oo ka mid ah ayaa xadiiskani labadaba yacni u kulminaya qaala xadasanaa cabdurabbihi ibnu baariqin alxanafiyu cabdurabbihi ibnu baariq alxanafi waa nin saduuqa laakiin waa khata'a oo akhtaa buu leeyahay akhtaa ayuu leeyahay waana cillada xadiiskan markaa culamada qaarkood ay ku daciifiyeen waa nin saduuq ah oo khata'a tirmidi keliyaana wax u soo saaray tirmidi keliya ayaa wax u soo wariyey simaak ibnu lwaliid alxanafi abu zumayl alkuufi isagu laysa bihi ba'sun wax dhibi kuma sugna xasanulxadiis buu noqon lahaa isagu asxaabu lkutubi sitta waxbay u wariyeen marka laga reebo bukhaari oo adab ulmufradka wax ugu wariyey inta kale waxbay u wariyeen marka yacni culamada qaarkood xadiiskan sanadkiisa waa daciifiyeen waxaa sababtay u daciifiyeenna waxa weeye waa cabdurabbih ibnu baariq weeye tirmidi isagu wuxuu yidhi waa xadiisun xasanun hariib waa xadiis xasan ah oo hariib ah laa nacrifu ila min xadiisi cabdirabbih ibni baariq kolay nusakha tirmidiguna waa iskhilaafaan waxaan filayaa nusakha qaarkood in taxsiinku aanu ku sugnayn qaarna ku sugan yahay qaarna ku sugan yahay marka culamada qaarkoodna way daciifiyeen xadiiska waxay yidhahaan sanadkiisu waa daciif anahu samica bna cabbaasin radia allahu tacala canhuma yuxadisu anahu samica rasuula allahi sala allahu alay wasalam yaquul simaak ibnu waliid wuxuu ka warramo oo ka sheegay inuu ka maqlay ibnu cabbaas isagoo ka warramaya inuu rasuulka ka maqlay calayhi salaatu wasalaam yaquul xaalu odhanaayo nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu ibnu cabbaas maqlay man kaana lahu farataan man kaana lahu mid kastay u sugnaatay farataani laba ilmoodoo u saqiiray oo u hormaray ay u sugnaadeen min ummatii oo ummaddayda ka midi nin kastoo ummaddayda ka mida oo laba markaa waxaa ilmooda u saqiiray ay aakhiro uga hormareen adkhalahu allaahu bihima aljanna allah wuxuu geliyaa shakhsigaas bihimaa labadaas sababtooda wuxuu ku geliyaa aljannata jannada ayuu ku geliyaa faqaalat caaishatu caaisha waxay tidhi radia allaahu canha faman kaana lahu faratun min ummatik ka ilmo keliyo u saqiiray u sugnaaday ka warran isaga ay fama xukmu isaga xukunkiisu muxuu yahay faradka asal ahaan waxaa la yidhaha ceelalyadaa la yidhahdaa xoolaha marka la waraabinayo cidda darka uga hormarta ee wixii lagu waraabinayay iyo meeshii laga waraabinayay u diyaarinays ayaa farad asal ahaan la yidhaahdaa marka waxaa laga tilmaamayaa yacni in waxa weeye ilmaha u saqiiraa ama ubadka u saqiiraa kaannahu ceelalyo yaga ayuu yihiinoo waalidadood ay ceelalyo u yihiin uga horreeya oo hoygoodii markaa u diyaarinaya maadaamay u shafeeco qaadayaan shafeeco qaadkoodii baa waxaa laga soo qaaday kaannahu janno ay u diyaarinayaan marka labaa xadiiskaa hore sheegay soo maa caaisha waxay weydiisay faman kaana lahu faratun min ummatik ilmo keliya oo u hormaray qofkay u sugnaadeen ka warran aakhiro qof keliya ilmo keliya oo saqiiray uga horreeyo aakhiro aan laba markaa uga hormarin isaga xukunkiisu muxuu noqonaya qaala wuxu uhi waman kaana lahu faratun ay kadalik kii farad u sugnaado hal ilmood uga hormaray oo u saqiiray aakhire uga hormarayna waa saas oo kale yaa muwaafaqatu taadan la waafajiyey oo bimacnaa muwaafaqa waxaa laga tilmaamaya yacni waxa lagu waafajiyey masaa'isha sharciga ah yacni sida marka waxa weeye loo baadhayo ama markaysaga markaa loo sii caddaynaayo ama loo sii weydiinaayo cilmiga sidaad markaa yacni u raadinayso ya ayaa lagu waafajiyey muwaafaqa hadduu sugnaado xadiisku waxaa ku sugan yacni manqabo markaa u sugnaatay caaisha oo markaysagaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku sheegay muwafaqo inay tahay ya mid waxa weeye khayrka raadintiisa iyo cilmiga baadhistiisa yacni markaa la waafajiyey oo su'aalaha munaasibka ah had iyo jeer yacni keenta qaalat waxay tidhi faman lam yakun lahu faratun min ummatik ilmo u saqiiray kaan lahayn oo ummaddaada ka mida oo aan ilmaba u saqiirin isaga ka warran fama xukmu qaala wuxuu yidhi fa ana faratun liummatii anna ummaddayda ceelal yaan u ahay oo waan ka horreeyaa lan yusaabuu bimihlii yacni markaa musiibo aniga ila mida bimacnaa waayitaanka aniga ay waayeen musiibo la mida yacni ma haleeli doonto oo laguma asiibi doono yacni ilmo ka sakiiray waxaa kaga daran waayitaanka aniga ay waayeen anigu aan geeriyooday marka ilmo ka sakiiray wax ka weyn dee bay ayay waayeen marka anaa farad markaana u ah anaa farad markaana u ah maadaama marka waxaa mu'miniintu dee ay markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni marka ay aad u jecel yihiin oo dee cid walba mu'miniinta iimaankoodu dhammayska tiran yahay ay cid walba nebiga uga jacayl badan yihiin oo nebiga usii jacayl badan yihiin hadday markaa waalido tahay iyo hadday uba tahayba sida xadiiskiiba sheegaya saxiixa bukhaari iyo muslim soo wariyeen laa yuuminu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min waalidihi waladihi waannaasi ajmaciin yacni midkiin iimaan lagama helaayo oo iimaankiisi ma dhammaystirmaayo ilaa waxa weeye ciddii dhashay iyo cidduu dhalay iyo dadkoo dhanba ilaa uu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka jeclaado nebiga usii jacayl bato cid walba nebiga ka jeclaado oo cidduu u jacaylka badan yahay ay tahay rasuulka sala allahu alayh wasalam hadday uba tahay iyo hadday waalida tahay iyo hadday dadkoo dhan tahayba uu rasuulka u sii jacayl badan yahay oo ka jecel yahay wax walba ilaa uu saa noqdo iimaankiisu ma dhammaystirno marka maadaamay caynkaa tahay waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa farad u ah oo waxa weeye u shafeeco qaadaya waana tuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam shafaacatii liahli alkabaa'iri min ummatii shafaacadaydu waxay u sugnaatay dadka dembiyada waaweyn u saaxiibkaa ee ummaddayda ka mida baa shafaacadaydu u sugnaata nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waana xadiis saxiixa duruq buu leeyahay ariiqyada qaarkood waa saxiixun lidaati xadiis kale wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa ana faradukum cala alxawd yacni darka ayaan idinkaga horreeyaa oan ceelalyo idinku ahay xawdkii nebiga calayhi asalaatu wasalaam ayaa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam taa macnaheedu ma aha in ummatu muxamed cid ka midi aynan naar gelaynin ma aha ee axaadiista mutawaatiradii waxay ku soo aroortay ummadda ummatulijaaba qayb ka midii inay naar gelayaan oo naar soo marayaan dadkii ahlu tawxiidka ahaa qaarkood dembiyada waaweyn ay la yimaadeen inay naar ku gelayaan oo naarta lagu soo cadaabayo oo naarta ay ku yacni markaa madoobaanayaan oo ku dhuxuloobayaan oo ku dhimanayaan oo dabeedna laga soo saaraayo dabeedna marka waxaa maa ulxayaa la gelinaayo o lasoo noolaynaayo qurunkii iyo wixii markaysaga madowgii iyo wixii fuulay oo dhan baa laga siibayaa mulukh baa laga dhigayaa iyagoo markaysaga markaa nadiif ah ayaa markaa dabeedna jannada la gelinayaa naarta waxaa loo gelinayaa dadka ahlu tawxiidka ee dembiyada waaweyn ku dhintay qaar ka mida waxaa loo gelinayaa naarta liltathiir laa lilihaana si loo daahiriyo loo nadiifiyo oo qurunkii dembiyada looga soo reebo ayaa naarta loo gelinayaa tadhiir weeye axaadiis baana ku soo aroortay badan oo qaarkood ay sheegayaan yacni markaa waxa weeye in naarta laga soo bixin doono dad noocaasa la ukhrijanna min annaari man qaala laa ilaaha ila allah waata markaa xadiiska saxiixu sheegaayo inuu ilaahay yidhaahdo cisadaydiiyo jalaalkaygaan ku dhaartay iyo cadamadayde ka soo bixiya naarta kii laa ilaaha ila allahu yidhaahda ka soo saare dad fara badanna waxaa laga soo saarayaa shafaacada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo shafaacada malaa'igta iyo shafaacada mu'miniinta laga soo bixinaya waata nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam shafacat almalaa'ikatu wa shafaca annabiyuun wa shafaca almu'minuun walam yabqa ila arxamu alraaximiin xadiiska saxiixaynka yacni nebiy malaa'igtii baa shafeeco qaaduu ilaahay yidhaahdaa malaa'igtii baa shafeeco qaaday nebiyadii baa shafeeco qaaday mu'miniintii baa shafeeco qaaday arxamu raaximiin kun baa hadhay yaa markaasuu ilaahay naarta wuxuu ka soo bixiyaa yacni dad aan wax khayra weligood aan samaynin bikayri camalin camiluuh walaa khayrin qaddamuuh yacni marka camal ay sameeyeen oo hormarsadeen oo asalka tawxiidka dheeraadka ah iyo khayr ay la yimaadeen oo hormarsadeen oo asalka tawxiidka dheeraadka ahi aanu jirin ayaa naarta laga soo saaraa waxay yidhaahdaan mu'miniinta shafeeco qaadaysaa rabbiow kagamaanu tegin axadan fiihi khayr waa sida iyaga u muuqata ya marka waxa weeye cidda markaa asalka tawxiidka keliya oo aan siyaado lahaynini ay ku hadhay oo camal ka dheeraad iyo khayr ka dheeraada aan la imanin ilaahay unba arxamuraaximiinka baa raxmaddiisa kaga soo saaraya kuwa baa raxmaddiisa kaga soo saaraya marka waxa weeye calaa kulli xaal dadkii ahlu tawxiidka ahaa qayb ka mida in la cadaabayo waa laynoo sheegay laakiin cadaabka ku waari maayaan waxay ku dambaynayaan janno ayay ku dambaynayaan ama bishafaacati shaaficiin ha laga soo saaro ama biraxmati arxami araaximiin ha laga soo saare waxay ku dambaynayaan janno marka horena ahlulkabaa'irku inay naarta galaan oo wada galaan maaha laazima ahee mashii'ada ilaahay bay hoos yaalliin wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa yacni wixii gaalnimo ka sokeeye ilaahay waa u dhaafaa waa u cafiyaa cidduu doono inuu u dhaafo marka cidduu ka dhaafo ou ilaahay cafiyo dunuubtoodii ka dhaafo ee ahlulkabaa'ira dee waxay noqonaysaa ilaahay baa ka nadiifiyey hor baa jannada laga gelinaya ahlulwacdiga qolada ah ee aanu ahlulwaciidkaba ahayn bay jannada iyagu la gelayaan ya saas aawadeed ruux faasiqa ruux faasiqoo fisqiga iyo xumaanta wuxuu doono samaynaya laakiin muslim ah iska ilaali inaad tidhahdo ahlunaar baa tahy camalkii ahlunaarka isagoo la imanaya inaad tidhahdo ahlunaar oo naartuu gelayaa ama aad tidhahdo ilaahay uma dembi dhaafaayo ama janno ma gelaayo inaad tidhahdo taa iska jiro yaa adiga yaanu ku galaafan waayo dee qofkii markaa ahlulkabaa'irka dembiyada waaweyn u saaxiibkaa sidaaba ha ku dhinto yaanu kaba toobad keeninbe qaci ma aha ilaaba ilaa inuu naarta gelaayo iyo inaan ilahay u dembi dhaafayn mashii'ada ilaahay buu hoos yaallaa ilaahay baa siduu doono ka yeelaya waxaan ka hadlaynaa ciddii asalka tawxiidka ku dhimatay aynu ka hadlaynaa dembi wax kastaba ha falo maxaa dil ah maxaa zina ah maxaa dulmi ah maxaa ribe ah maxaa xumaan ah ya wax kastaba dulmi ha falo ee haddii asalka tawxiidku ku sugan yahay ma odhan kartid ilaaba ilaa naar buu gelayaa iyo ilaahay uma dembi dhaafayo ma odhan kartid ya wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa mashii'ada ilaahay buu hoos yaallaa in shaaa cadabahu wa in shaaa cafaa canh hadduu doono ilaahay waa ku cadaabayaa dembiyadaa hadduu doonana ilaahay waa ka cafinaya hadduu ka cafiyo hor buu jannada ka gelaya hadduu ku cadaabana cadaabka ku waari maayo ya ha fala wuxuu falaybe mar haddii islaamnimada asalkeedii u sugan yaho gaalnimo uu ka badbaaday naarta ku waari maayo hadduuba galo marka taana saas weeye wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk